rachel dalet waxa ay ka guurtay maraykanka una guurtay israa'el si ay ugu ciyaarto kubadda cagta haweenka ee xirfadda leh haweeneydan dhowaan ka qalin jibisay jaamacadda wisconsin waxa ay sheegtay in ay dareentay ammaan darro ku dhex socodka goobaha falastiiniyiinta taageersan ee ku yaala xerada dugsigeeda kadib markii dagaalka u dhexeeya israa'il iyo xamaas uu bilaabmay sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan xitaa waxaa lagu weeraray shay culus oo uu qof ku soo tuuray markii ay garbaha ku xiratay calanka israa'el dagaalku wuxuu sii qoto dheereeyey xiriirka aan la leeyahay dadka israa'il iyo dhulka yuhuudda wuxuuna iga dhigay in aan doonayo in aan la joogo dad badan oo aniga oo kale ah waxaan ka imid bulsho yar oo yuhuudi ah oo ku nool milawaki wisconsin oo sida muuqata halkan inta badan dadku waa yuhuud oo inay taasi kugu hareeraysan tahay maalin kasta waa wax gaara dacled waxa ay sheegtay in qoyskeedu ay ku hanweyn yihiin waxqabadkeeda israa'il balse ay ka walaacsan yihiin ammaankeeda marka laga eego dhinaca waalidkay waxay dareemayaan cabsi badan waxayna u baqayaan badbaadadayda laakiin weligay ma dareemin xilli aan ka amni badanahay israa'iiliyiintu waxay si buuxda ugu nool yihiin nolol maalmeedkooda aad ayay u qiimeeyaan nolosha wasiirka socdaalka israa'il ofir sofer ayaa sheegay in soddon iyo saddex kun oo soogalooti ah ay yimaadeen israa'il sanadkii lasoo dhaafay inkasta oo dagaal iyo gantaallo lagu weeraray inta badan israa'il muhaajiriinta ka yimid waqooyiga amerika waxa ay taageero ka heleen nafesh binafesh oo ah urur fududeeya socdaalka yuhuudda saraakiisha hay-adda ayaa sheegay in lixdan boqolkiiba ay kor u kacday codsiyada socdaalka sanadkii lasoo dhaafay inkastoo aanay hubin tirada usoo guuri doonta dalka markii dagaalku dhacay waxaan filayaa in uu jiray xiriir qiiro leh oo cajiiba oo ay dadku lahaayeen ugu horreyn waxay ahayd naxdin iyo argagax wixii dhacay laakiin falcelinta dadka qaar ayaa runtii muujisay xiriirkooda oo xoogaystay oo waxay arkeen booskooda israa'il weerarkii xamaas ee oktoobar toddobadeedii sanadkii laba kun saddex iyo labaatan waxa uu saameyn shakhsi ah ku yeeshay peter sugarman oo ah ganacsade ingiriisi ah isaga iyo xaaskiisa waxa ay booqanayeen israa'il maalintaas iyaga iyo wiilkooda iyo awowgood waxaanay ku qasbanaadeen in ay gabbaad ka dhigtaan hoyga bamka laga galo ee hoteelkooda saacado badan isla sanad kadib oktoobar toddoba laba kun afar iyo labaatan isaga iyo xaaskiisa waxa ay noqdeen soogalooti cusub aniga iyo xaaskayga waxaan dareennay intaas kadib in la gaaray wakhtigii aan samayn lahayn dadaal wada jira oo aan ku nimaanno israa'il sanad gudihiis taariikhdaas waxaan dareennay habka ugu wanaagsan ee lagu taageerayo dadka yuhuudda ah inay tahay in laga sii wada qayb qaato taasna waxay la macno tahay imaatinka israa'il isla wakhtiga ay soo galowtigu imaanayaan israa'il dad badan oo israa'iiliyiin ah ayaa baxaya xafiiska dhexe ee tirakoobku waxa uu ogaaday in in ka badan siddeetan iyo laba kun oo israa'iiliyiin ah ay u guureen dibadda sanadkii laba kun afariyo labaatan taas oo ka duwan qiyaastii ahayd shan iyo soddonka kun sannadihii lasoo dhaafay qaar badan ayaa sabab uga dhigay dagaalka socda iyo qalalaasaha siyaasadeed ee israa'il dhanka kale qaar badan oo ka mid ah soo galootiga cusub ayaa sheegay in ay baranayaan in ay la noolaadaan weerarada gantaallada ah ee joogtada ah ayna rajaynayaan in ay wax ku biiriyaan israa'il oo nabada mustaqbalka